ani wiilkaliyaa la sheekeysan jiray wiilkaas habeen walba marka ay gaadho makhribkii iskuulka laga baxayo makhribku gobolku markuu dhacayo ani halkaa iskuulkan waa ma wada dhigan jirin laakiin fasalada iga sareeyuu dhiganayay markaa waxaa dhacday markii aan baxno banaanku igu sugi jiray inta aan kasoo baxayo haddii aanu kasoo horeeyana ana sugi jiray dan waxaa dhici jirtay anu hal hal wiil umaan habeen walba laamida isla cabi jirnay ilaa inta guryaha laga kala tegayo ayagana waxaan arki jiray maalinba wiil weji cusub ayagoo la soco